halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhegaysanayo waa subaxnimo axada bisha janaayana waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda subaxnimo waxaa si wada jir halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo jamaal axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan qof oo ku dhintay barafka dabaylaha wata ee ka da'aya dhinaca bariya maraykanka magaalada new york waxaa la mamnuucayn baabuurta iyo dadkuba ay bannaanka u soo baxaan guud ahaanba waxaa dadka lagu amray inay guryahooda joogaan ma jirto baabuur soconaya ma jiro qof caadiya oo soconaya mana jiraan gaadiidkii gaarka ahaa ee tareennada dhulka hoostiisa iyo bannaankiisaba mari jiray ee magaalada tani ay caanka ku ahayd
warbixin arrintaasi ku saabsan ayaan goordhow idiin haynaa sidoo kale waxaan idiin haynaa sicir bararka ka taagan somalilan oo aan ka waraysannay musharaxa jamaal cali xuseen ee xisbiga ucid dalka swidhenna markii ugu horraysay waxaa lagu soo bandhigay jariirad loogu magacdaray carruurteenna oo loogu talagalay ilmaha soomaaliyeed ee ku nool waddanka swidhen
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka magaalada new york iyo hareeraheeda waxaa la soo rogay amar lagu mamnuucayo isu socodka magaaladaasi iyo weliba gaadiidka iyadoo dadkana la amray inay guryaha ku ekaadaan magaaladan ayaa waxaa gaaray oo ka da-aya baraf dabaylo wata oo ilaa jimcihii ka da-ayay gobolada bari ee dalkan maraykanka gudoomiyaha gobolka new york andrew coma ayaa amray in la xiro wadooyinka magaalada iyo gobolkaba iyo kuwa kale ee u gudbaya dhinaca gobolka new jersey iyo jasiiradda long island dhammaan gaadiidka dadweynaha ee magaalada new york ayaa la hakiyey iyadoo riwaayadaha madxafyada iyo dukaamadana la xidhay duufaanta barafka wadata ee la magac baxday jones ayaa saamaysay gobolada waqooyiga bari ee dalkan maraykanka sabtidii shalay toole iyadoo lixdan sentimitir baraf gaarayana uu ku daayay magaalada washington iyo hareeraheeda iyadoo saacadaha soo socdana uu barafkaasi la sheegaya inuu sii socon doono inka badan inka badan shan iyo siddeetan milyuun oo qof ayaa barafkan iyo dabaylahan iswata ay saameeyeen iyadoo kumanaan kunna koronto la-aan ay noqdeen saraakiisha ayaa sheegaya in barafkan iyo duunfaantan iswadata dadka haatan ilaa hadda la xaqiijiyey ee ku dhinta ay gaarayaan ilaa iyo sagaal iyo toban qof
xubno ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo afrika u joogay xal uhelidda waddanka burundi ayaa dib ugu soo kici timay magaalada new york oo ay markii horeba ka ambabaxeen xubnahan ayaa niyadjab kala kulmay kulan ay la yeesheen madaxweynaha burundi pierre nkurunziza kaasoo diiday in ciidamo nabdilaalneed oo ka socda midooda afrika la geeyo waddankiisa si ay u xaqiijiyaan jawi wadahadal dhammaystiran oo dhex mara mucaaridka iyo dowladda burundi safiirka maraykanka ee qaramada midoobey samantha power ayaa warfidiyeenada ugu sheegtay caasimadda adis ababa ee xarunta midooda afrika in markaasi golaha ammaankahi iyo nabadgelyada midooda afrika iyo guud ahaanba midooda afrika ay ka wada xaajoon doonaan tallaabada xigta ee la sameynayo mar haddii ciidamadii ururkaasi uu soo jeeday la diiday hadalkaas ayay ka sheegtay magaalada adisababa xarunta midooda afrika kadib kulan saacado qaatay oo ay la yeelatay golaha nabadda iyo ammaanka midooda afrika
jo biden madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa shalay u sheegay dowladda turkiga in kooxda b k k ee kurdiyiinta uu aqoonsan yahay in dowladda ankara ay uga halis badan yihiin kooxda daacish iyadoo maraykankuna uu taageerayo ciidamada kurdiyiinta ee dagaalka ciraaq kula jira kooxda daacish jo biden ayaa kulan la qaatay magaalada istanbul kula qaatay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha turkiga ka hor intaan aanu bilaaban toddobaadkan shirka caalamiga ee looga hadlayo mustaqbalka syriya sarkaal ciidan oo ku sugan burkina faso ayaa sheegay in la xiray toban askari horaantii jimcaha kadib howlgal laga sameeyey xarun hubka lagu keediyo oo ku taalla caasimada dalkaasi ugadugo howlgalkan ayaa imaanaya waxyar kadib toddobaad uun kadib markii koox xiriira leh ururka alqaacida ay weeraro ka geysteen hotel ku yaala caasimada dalkaas halkaasoo ay ku dhinteen ruux ee ajaanib ku jiraan afhayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay in tobanka ruux ee lasoo xiray ay dhammaantood ahaayeen ilaaladii hore ee madaxtooyada waddankaas waxaana uu sidoo kale sheegay in hal ruux oo wadaadiimeed isna lasoo xiray ilaaladan lasoo xiray ayaa ka tirsanaa ciidamo gaaraya oo daacad u ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi kaasoo awoodda lagaga tuuray kii mudaharaadyo baaxad weyn oo waddankaasi ka dhacay
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastood noo dhegaysanaysaan weli gobollo ka tirsan dalkan maraykanka gaar ahaan dhinaca bari waxaa ka da-aya baraf dabaylo wata magaalada new york waxaa gebi ahaanba la joojiyey isu socodka magaaladaasi waxaana guddoomiyaha gobolku amray oo uu soo saaray amar in lagu xidho wadooyinka dhex mara gobolka oo dhan iyo weliba kuwa gobolada kale uu sii gudba sidoo kale waxaa la xidhay dhammaan masraxyadii iyo riwaayadihii iyo howlihii ka socday madxafyada iyo goobaha kale ee laga dukaamaysto in ku dhow labaatan qof ayaa ku dhintay barafka ka da-aya gobolada bari ee dalkan maraykanka ilaa toban gobol oo ku yaala dhinaca bari ee maraykanka ayaa la geliyay xaalad deg dega dad ka badan shan iyo siddeetan milyuun oo qofna barafkani uu saameeyey haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar guud ahaan waxaa xaalad deg deg ah ku jirta magaaladan washington iyo ilaa toban gobol oo kale oo maraykanka ku yaala dabeelo xooggan ayaa dhacaya waddooyinkii camirnaa ee washingtonna waxaa xilligan buuxdhaafiyey baraf haddiiba indhahaagu qabtaan gaadiid socda waxay u badan yihiin kuwa gargaarka deg dega ah kuwa barafka gura ama laamaha ammaanka inta aad waddooyinka socotona waxaa indhahaagu qabanayaan gaadiidka dabdamiska ama kuwa kale ee gurmadka deg dega ah oo laftooda uu aasay barafku islamarkaana lagu mashquulsan yahay in laga saaro faarax maxamuud maxamed oo wakhti dheer ku noolaa dalkan maraykanka haatanna deggan gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington ayaa sawir ka bixinaya xaaladda xilligan horta dee run ahaantii markaad aragto magaaladii waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo hadda virginia oo kale meesha aan joogo wuxuu gaadhay ayay leeyihiin ilaa iyo in labaatan inch ka badan meesha banaanka markaasaa u istaagtay waxaa arkaysaa dhulka oo dhan ba caddaaday oo baraf qariyey baabuurtiibaa aasantay dhirtiibaa leecaysa oo barafkii intuu saaray soo dhowaatay bahalihii korontada qaadayay waayaradiiba iyaga laftooda leecayo barafkii ka buuxsamay dadkii in yar baad arkaysaa oo isku dayaya inay baabuurta meesha ka baxaan oo maqan wax ka maqan ay raadsadaan meelaha kale ee barafku sida aadka ah u saameeyey waxaa ka mid a magaalada new york oo gebi ahaanba la xidhay khadadka tareennada basaska iyo isu socodka gaadiidka jamaal shuuriye wuxuu ka mid yahay soomaalida ku nool new york ilaa iyo haatan saddex qof baa dhimatay ku dhowaad saddex boqol oo shilal ah na waa ay dhaceen sida uu sheegay guddoomiyaha guud ee gobolka new york andrew guama iyo sidoo kale duqa magaalada new york city bildablas iyo labadooduba waxay si buuxda afka ugu ballaariyeen oo ay caddeeyeen in guud ahaan gobolku iyo magaaladuba ay xaalad deg deg ah ay gashay oo cimilada darteed ah isla markaasina haatan waxaa jira duufaano iyo baraf xoog leh oo iswata marka in guud ahaanba waxaa dadka lagu amray inay guryahooda joogaan ma jirto baabuur soconaya ma jiro qof caadiya oo soconaya mana jiraan gaadiidkii gaarka ahaa ee tareenada dhulka hoostiisa iyo banaankiisaba mari jiray ee magaalada tani ay caanka ku ahayd guud ahaanba dhammaantoodba waa la wada istaagay haatanna waxaa la yidhi magaaladu gebi ahaanba waa xiran tahay jamaal shuuriye ayaa iiga sheekeeyey in mas-uuliyiinta magaalada new york ay amar ku bixiyeen in guryaha la joogo qofkii la arko isaga oo magaalada marayana waxay sheegeen in xabsi la dhigayo haa ismaaciilow sidaas aad sheegtay ayaa taliyaha booliska ee magaalada guddoomiyaha guud ee gobolka new york duqa magaalada new york city dhammaantood waxay ku soo celcelinayaan hadal hays ah badbaadada ayaa shaqadeenna koowaad ah marka waxaa lagu amray in guryaha la joogo qofkii soo baxana si deg deg ah ayay dowladdu u sheegtay in xabsiga loo taxaabi doono sidoo kalena maryland wararka ka imanaya ayaa iyaguna sheegaya in barafkan da-aya uu khasaare badan sababay sida uu ii sheegay siciid xasan birimo xaggan maryland oo kale waa omos waa laba fiid buu gaadhay oo markaad sharaf garaynayso o kale dee gaarigii ma arkaysid waxaad u socota waa gaariga gaarigii ma arkaysid albaabka markaad ka baxday intaad gaari lahayd lugtaadii markaad qaado tii kala caasmaysa taa tii kale kasoo bixinaysa baad labadii lugood bay kula caasmayd intan maryland oo dhan waa isku joogaa inkastuu kala badan yahay de wax isku dhaqaaqayaay ma jiro shalay sidii guryaha loo soo galayaa dadku intooda badan ay ku jiraanba ilaa hadda wax khasaare ah warbaahintu ma sheegi hal qof oo dhimasho ayay warbaahintu sheegaysaa oo maryland ah oo b g county-a oday ah ayaa ku dhintay bay warbaahintu sheegaysaa halkaa qof unbaa la hayaa laakiin waxaad arkaysaa dadkii oo gawaadhidii ka lugayay oo socon la qof weliba xilligan wuxuu ku dhex jiraa gurigiisa waxaana dad badani ay hor fadhiyaan warbaahinta si ay ula socdaan hadba halka xaalku marayo sidoo kalena dadka deggan guryaha gaarka ah waxa u sii dheer in ay iska guraan barafka guryahooda hor fadhiya siciid xasan birimo oo ku nool xaafadda silver spring oo ka tirsan gobolka maryland ayaa ii sheegay in uu wakhti badan ku qaato in uu iska xaadho barafka gurigiisa hor yaalla xaloo kale intaanan suuhyin baan barska xaadhnay intii aan xalay xaadhnay in leeg ayaan haddana saakana xaadhnay gawaadhidii markaad u tegto eed gawaadhidii nafis tiraahdo eed xaadho gaadhigii barafka guriga ka horriixaya baa soo maraya kiiba haddana adigii iyo gaa gaadhigii kugu xidhaya marka maxaa kuu kalifaya inaad xaadhid maad iska sugtid inta uu dhammaanayo wuu ku xanibayaa midda kale waktiga aad intaad sii sugto ayuu soo cuslaanaya ma barafka waa intaanad kolba wakti aanad qaadan oo iska yarayn hadha waxaa ku adkaanaysa inaad guriga ka baxdo werwerka ugu badan ee dadku ay wadnaha farta kaga hayaan ayaa ah haddii ay korontadu tagto sababtuna waxay tahay korontada ayaa u ah nolosha koowaad dalkan maraykanka haddii korontadu kaa tagto waxaad waayaysaa ugu horrayn kulayliyihii guriga taasina waxay kaa dhigaysaa in aad dhex joogtid guri baraf ah biyihii ayaa kaa go'aya arrimahaas iyo kuwo kale oo badani waxay ka mid yihiin waxyaabaha abuuraya welwelka ugu badan ee haatan taagan waxaana wararka qaarkood sheegayaan in boqolaal kun oo qof ay haatan korontadu ka maqan tahay intaasna waxaa ka sii daran iyada oo kumanaan gaadhi ay ku go'doonsan yihiin waddooyinka waaweyn
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale somalilan waxaa ka taagan sicir barar baahsan oo saameeyey noloshii dadka sicir bararka ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay qiimo dhac ku yimid lacagta somalilan iyo isticmaalka doolarka jamaal cali xuseen oo ah dhaqaaliyahan sidoo kalena ah musharaxa xisbiga ucid ee madaxtinimada ayaa v o a u sheegay inay isku dayeen inay dowladdu kala shaqeeyaan sidii wax loo qaban lahaa arrinkaas balse iskudayadaasi aanu mirdhal noqonin goordhoweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada boston ee gobolka massachusetts dalkan maraykanka kula xiriiray jamaal waxaana weydiiyey bal sicir bararka iyo khilaafka ee ka dhex taagan xisbiga ucid wuxuuna ku horeynayaa ee sicir bararka somalilan ka jira
walaal aada baa mahadsanta jamaal sicir bararka horta somalilan ka jira iminka aada iyo aaduu xaddigiisu u ballaaran yahay de cadigana horta de sicir bararka marka la eegayo haddee dadka in yar u sharaxno sicir bararka oo dadka badankooda dee si u yaqaanaan waa marka waa marka badeecadaha iyo khidmadaha ay kor uun usii socdaan oo maalinba maalinta ka dambaysa ay dadku qiimuhu sare ugu kacay iyo dadka mushaharooyinkooda aanay weli halkii ay taagan yihiin sida kale haddaynu dhigna waa markay dadka ay noloshu ay u yaabaan ee nolosha ku adkaato marka sicir bararka somalilan imika waxyaalaha dhibaatada ugu weynka keenay waxaa kamid ah lacagtii somalilan oo dhulka gashay oo xilligii halkii ugu hooseysay ay ay marayso batroolkii oo caalamka maaragtay lafkiisii usoo degay oo laakiin aanay waxba aanay iska bedelin dhinaca somalilan markaad eegto canshuurihii oo runtii dadkii aada loogu kordhayay marka dadkii noloshoodii baa aada u adkaatay oo waxa qofkii dee wixii uu ku noolaan jiray haddii boqol dollar uu haystay afar gadbadood u gey jireen wax laga yaaba laba gadbadood u gey waa tahay jamaal adigu dhaqaaliyahanna waa tahay marka ma jirta qorshe aad soo bandhigtay oo ku aadan arrinkan mise sidii siyaasiyiinta kale ayaad xoogga saaraysaa dhinaca siyaasadda iyo loolanka siyaasadeed ee jira wallahi horta dee anigu in badan baanu ka hadalay on nidhi war niyow diyaar baan unahay inaan xukuumadda kala shaqeyno iyo dee shacabkaba sidii sicir bararka loo xakameyn lahaa banka dhexe somaliland looga shaqaysiin lahaa dee sicir bararkii in loo wajaha maahan sidii dee arrimaha kale siyaasadda loo wajahaya ee ah guddi baa loo saaraya iyo guddidaasaa dee wax kasoo qabanaysa ma sidaa kuma shaqayso dee wuxuu doonayaa in aada iyo aada loo eego oo waa aafooyinka qaran ee caalamka qabsada ee dadku ay mar maalin walba la eego dadka noloshooda anagu mar walba de waan waan usheegnay dowladda oo diyaar baan unahay inaan kala shaqeyno laakiin dee haddii dee ayday dowladdu doonayn inaad kala shaqaysid maaragtay de iyaga imika xukunka hayo ma faragelinaysid marka dhibaatada waa taa weeyaan waa tahay ee, dhinaca ee, xisbiga ucid aad adigu ka tirsan tahay horena loo shaaciyey inaad noqonayso musharaxa ee, xisbigaas Ee, khilaaf ayaa ka taagnaa in dhowalaba een, waxaana guddoomiyaha xisbiga faysal cali waraabe oo aan dhowaantan waraysano uu inoo sheegay inay u taallo golaha dhexe inuu arrinkaasi go-aan uu ka gaaro adigu ma ogasha in golaha dhexe ay idinkala saaraan Eh, bismillahi raxmaani raxiim ornayo de horta een, een, aniga faysal wax dhibaataa oo deerna dhex yaallo aniga shaksiyan aan iskaga soo horjeednaa meeshii ma jirto golahan dhexana de hawshiisa wuu qabsaday marka musharax la dooranayo de halkan fadhi baa lagu doortaa Eh, musharaxiinta de iskagama celceliyo mar walba lama yidhi hadda gola dhexaa lagu celinaya aniga kal fadhigii shanaad ee xisbiga ucida golaha dhexe ayaa laygu doortay waana sababta musharaxa waa saddexdii sanadoodii ugu dambeeyey de musharax laygu yeerayay Ee, mar allaaliyo ila maaha hadda xisbigu shuruuc buu leeyahy dadkana shuruuc buu leeyahy oo meel dad cid- meel isla cidla iska helay ma nihin marka markii eh, kal fadhigii uu fadhiistay ee lay doortay ee go-aamadii kasoo baxayna ee, dee guddoomiyahaba saxeexo hay-adihii sharciga dalka ayaa loo gudbiyey ee, oo wax dhammaaday weeyaan marka ee, dalkana shuruucdiisu way ku qoran tahay oo marka musharaxiinta haddii la burinayo oo la leeyahay dib ha loogaga noqdo saddex shuruudood oo ayaa dee sharciga sida ku qoran ee ninka musharaxa ee xisbiga uu doorto dee lagaga qaadi kara saddexaasna waxa weeye kow qofkii ama dhinta laba ama qofkii iscasila saddex qofkii faldambi weyn oo ama criminal ah iyo waxaasoo dee gala saddexdaa shuruudood baa lagaga qaadi kara laakiin haddii la yidhaahdo dib baa loogu noqnoqonayaa waxaa s- sharcigaa loo sameynay waxa weeyaan si aan la isugu qaqabsan haddii kale mar walba qolaha dooranaysa dee dambid ha loogu celiyo oo ha la isku qaqabsado marka anaga qolihii dhexe hawshiisi wuu qabsaday dee sababtan musharax u ahaana taasay ahayd wax lagu murmana maaha soomaalida waxay ku maahmaahdaa maroodi waabasho kuma leexdo Waa khilaafka eh, ucud maaha wax khilaaf xisbiga dhexdiisa ee waa mid dee meelo kale laga soo hagayo oo la doonayo in jaawareedna lagu geliyo xagga siyaasadda marka marka wax marka maxaa keenaas leedahay mar haddii ee, dhowr sano ka hor la shaaciyey inaad adigu noqonayso musharaxa hadda arrintan khilaafka maxaa soo celiya baas leedahay wallahi aanu garamayo taas wax khilaaf ah anugu ma arko waxaana waa sharci sharcigiina waa lagu kala baxay kalfadhigii golaha dhexaana lagu doortay de anugu hadallo miidah aan ka maqmaqlayo mayna wax xisbiga dhexdiisa u yaallo khilaaf oo cid igu haysatana adeer ma jirto faysalla waa guddoomiye xisbiga anna musharaxii baan ahay ya waa tahay Eh, diiwaangelintii een, ayaa socota eh, musharaxiinta xisbiyada kale ee idinla loolami doontana een, goor horeba waxay sii bilaabeen safarro ay gudaha ku marayaan adigu hadda waxaad joogtaa boston maxaad halkan maraykanka boston ka qabanaysaa Eh, bismillahi raxmaan halkan de kolley waxaan u imid howlo shaqo iyo howlo kale oo aniga ii gaara ayaan halkan u imid Mhm.
Eh, eh, dee kambeynkeeda lama gaadhin Eh, horta marka hore diiwaangelinta si wanaagsan ba socotaa shacabka somaliland gaar ahaan shacabka ku nool gobolka tugteer waan hambalyeynaya sida wanaagsan ay uga qayb qaateen guddiga doorashooyinkana waan hambalyeynaya marka imika saansaan doorasho waynu leenahay
jamaal cali xuseen oo ah musharaxa xisbiga ucid oo khadka telefoonka igu warramay isagoo jooga magaalada boston ee dalkan maraykanka ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna sweden dalka sweden waxaa markii ugu horreysay magaalada caasimada u ah ee stockholm lagu soo bandhigay jariirad loogu magac daray caruurteenna oo loogu talagalay ilmaha soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi sweden ujeeddada ayaa ah sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka iyo afka soomaaliga wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka kula xiriiray muuse maxamed ciise oo ah tafatiraha jariiradda caruurteenna wuxuuna ka waraystay ujeeddada ka dambeysa jariiraddan wax kastoo lasoo kordhiyaaba baahiba inta badan in ay- ayaa laga duulaa Een, marka tan waxa keentay runtii muddo dheer baanu ka fikiraynay oo aanu baadhaynay oon bal eegaynay sidii baahida caruurta loo dabooli lahaa weliba kuwan qurbaha oo kasii xag jira Een, marka adduunyadu waxay mudday in la ogaaday in ilmuhu laftigiisu bal in afkiisa la baraa inay muhiim tahay in laftiisu iyo dhaqankiisa wax ka ogaada ay muhiim tahay ta kale bal in caruurta laftooda garashadoodii iyo garaadkooga la koriyo oo madadaalo loo sameeyo oo waa gartay marka luqadda aad doonaysaan in jaraa'idkan caruurta aad ku daabacdaan ma af swedishba ma soomaaliba midda kale sheekooyinka aad rabtaan inaad eh, mar kastaba caruurta ay helaan oo aad ugu tala gasheen waa sheekooyin nooce ah lu- afkaan wax ku qorayna waa af soomaali horti caruurta anuga inta badan aanu eh, diiradda aanu saarayna aanu ka duulaynaa baahidooda waa kuwa soomaalida luuqadda lagu qorayna waa saan ku sheeg waa af soomaali Eh, waxyaabaha uu qo- eh, uu magaasiinkani wadaa waxay iskugu jiraan eh, saddex saddex eh, shay waxa weeye waa barbaarin waa garaad korin oo gartay in dhan ubadka ay garanaysaa ay- caqligoodii ama maskaxdooda la cariyo iyo weliba tak u dambaysa oo ah madadaalo inay carruurta madadaalo ka hesho marka waxaa ku jira sheekooyin baa ku jira sheekooyinkana sheeko xarooyinka soomaalida ku jira waxaa ku jira sawiro badan buu wataa waxaa ku jira tusaalahaan kale qof qof soomaaliya oo weliba qurbaha yurub joogo oo ay ay carruurtu ay ku dayan karaan oo waxbartay oo shaqo fiican helo nolosha guul ka gaadhay si ay carruurtu laftoodu ay u arki karaan inay mustaqbal fiican samaysan karaan waxaa kaloo ku jira oo aanu ku darnay tusaalahaan oo kale oo ay ka baranayaan carruurtu ilmo yar oo carruurta ka mid ah mar kastaba noqonaya ka jaraa'idkaa soo baxay isagu diiradda la saarayo marka wuxuu ka sheekeynaya siduu nool yahay qoyskiisa waxyaabaha uu qabto marka carruurta laftigu balinaya hibooyinka kusoo bandhigi karaan waxaan kusoo bandhigaynaa farshaxanka carruurtu ay sawiraan waxaan kusoo bandhigaynaa sheekooyin iyo fariimo ayagu ay noo soo direen ay ku wada xidhiidhayaan waa garta arrinta muhiimka waxay tahay marka laga hadlayo caruur qurbaha ku koray su-aasha ugu badan ee dadka maskaxdooda kusoo dhacaysa waxay tahay inay adag tahay in mararka qaarkood afkii soomaaliga isagoo qoraala ay wax ku fahmi karaan oo ay u fududdahay meelaha ay ku dhasheen luqadaha lagaga hadlo marka ma ka baaraan degteen arrintaas oo ma isleedihiin waxyaabo kaloo waxaa jira aad ku kabi kartaan in ilmuhu ay xiiseeyaan luqaddii soomaaliga oo ay ku dhiiradaan inay bartaan qorsaha shameedii ku jirtaa in marka horeba af soomaaliga sidii loo bari lahaa ilmaha aad aad ka shaqaysaan inta journaalka oo keliya aydan usoo bandhigin waa su-aal fiican ridwano horta waddankan jooga ee sweden wuxuu kaga duwan yahay wadamo badan oo yurub ah waxay dawladdu lacag badan gelisaa in ilmo kasta oo waddankan ku nool oo kasoo guuray waddan kale iskuolka uu dhigto maado afkiisaa loogu daraa iminka maadada afka soomaaliga waxaa lagu dhigaa iskuullada sweden baa lagu dhigaa oo weliba waxaa loogu talagalay in carruurta lagu caawiyo afku ay ku bartaan ka hadduu carab ka yimid carab cari baa loo dhigayaa hadduu waddan kale ka yimidna waa saas ilahayd marka inta badan carruurta oo aan muddooyinkii u dambeeyey kasoo shaqaynayay ilaa toddobadii sano u dambeeyey aan aada ugu dhex jiray waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid a carruurta soomaalidu af soomaaliga weliba kuwa halkan joogaa way xiiseeyaan haddii wakti la geliyana wuu dhib yeeriy inay qoraan oo ay magaranaysaa ay weliba wax ku qoraan marka si aanu tahay lafteeda aanu kor ugu qaadno waxaanu ku badino oo mar walba magaasiinka ku yaala sawiro badan marka ilmuhu inta badan qoraal inuu inta soo qaato akriya waxay u baahan tahay tacab yaa yaa idin kaalmaynaya ma dadka soomaalida wargeyskan sidii uu ku jiri lahaa oo mar kasta usoo bixi lahaa idinka kaalmaynaya ma dowladda sweden baa idinka kaalmaynaysa yaa idin caawinaya waa su-aal runtii fiican annagaa wadna annagaa istirnay cid alla cid ama dawladna caawinayso isweydhan ha noqoto amaba hay-ad kale waxna siisaa noqoto marka imise jeer buu soo baxaa imise jeer baa uu soo baxaa bishii ama ama sanadkii sanadkii afar jeer buu soo baxay mustaqbalka haddii ay hawshan oo dhib yaraatana waxaanu ka dhigi karnaa bilaanu ka dhiginaa haddii ay nafta noo daayo
kaasi waxa uu ahaa muuse maxamuud ciise oo hata fatiraha jariirad lagu magacaabo caruurteenna oo dalka sweden lagu soo bandhigay wuxuu u warramayay wariyaha v o e da london ridwaan xaaji cabdiweli haatanna waxa aan dabcan ka naysanaynaa dhinaca warbixinada bal waxaan doonayaa inaan ciyaarihii iyo jamaal oo iigu weheliya stuudiyahan gudagallo
aynu ku horreyna horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa la ciyaaray naadiga liverpool iyo norwich syria ayaa kulanka toddobaadkan ugu xiisaha badnaa ka dhacay waddankaas ingiriiska ay wadayeesheen waxaana la iska dheliyey sagaal gool oo labada kooxood ay iska dheleen wadarta guud hase yeeshee waxaase shan iyo afar ay guushu ku raacday kooxda liverpool oo daqiiqadii ugu dambeeyey oo dheeraadka weliba goolkii guusha ay dhalisay crystal balas ayaa guuldaro kala kulantay naadiga tottenham hosber stok city ayaa sidoo kale waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga leicester city oo saddex gooli waxba looga adkaaday manchester united ayaa wejgabax kala kulantay naadiga southampton gegada old travord ayaana gooli waxba looga adkaaday naadiga southampton naadiga southampton ayaana guusha markaasi ku raacday gool iyo waxba tababare louis van hall ayaa hadda cadaadisku uu sii kordhayaa sunderland iyo kooxda bernemouth gooli gool ay ku kala baxeen watford ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga newcastle united aston villa iyo west bromwich albion ebery eber ay ku kala baxeen manchester city ayaa guuldaro waxay kaga badbaadeen naadiga west ham united waxaase laba gool iyo laba gool ay ku dhamaatay ciyaartaasi u dhaliyey naadiga manchester city oo goolka bareejada uu ahaa weliba sergio guero kulanka maanta la ciyaari doono waa everton iyo swansea city waxaase la sugaya arsenal chelsea sidoo kale dhegeystayaal haddii aynu eegno leicester city ayaa horyaalka hogaaminaysa toddoba afartan dhibcood ee leeda manchester city saddex iyo labaatan kulan ciyaarto waxay leedahay afartan afar dhibcood arsenal afar iyo afartan dhibcood ayaa iska leedahay tottenham hosber laba iyo afartan dhibcood ayaa iska leedahay dhinacayo dalka talyaaniga haddii aynu eegnana waxaa la ciyaaray laba kulan oo keliya ferson iyo atlana ayaa ebri eber ku kala baxay embly iyo ac milan ayaa sidoo kale laba iyo laba ku kala baxay horyaalka waxaa la ciyaari doonaa maanta kulamo kale torino iyo fiorentina ayaa wada dheeli doona hellas verona iyo genoa ayaa balansan inter iyo carbi ayaa wada ciyaari doona lazio kev verona ayaa dheeli doona blerma ayaa martigelin doonta udinese islamli ayaa la ciyaari doonta naadiga zembedoria saswal iyo bolonia ayaa dheeli doonaa juventus iyo rome ayaa ah kulan la sugayo napoli ayaa horyaalka hogaaminaysa afartan afar dhibcood leedahay labiyo afartan dhibcoodna waxaa iskale juventus inter afartan dhibcood ay leedahay dalka spainna naadiga barcelona ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga malaqa waxaase labada gool u kala dheliyay barcelona leonel messi oo goolka guusha u dheliyey iyo munir alxadaadi oo goolka koowaad u dheliyay hase yeeshee malaga iska barbaraysay waxaana ciyaarta waqtiga loogu talagalay ku dhamaatay laba gool iyo gool sbanyol iyo valerial ayaa labaiyo laba ku kala baxay granada ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaata naadiga khitaave saltavigo iyo rio vayacano ayaa saddex gool iyo waxbaa naadiga saltavigo afka ciido loo diray maanta waxaa ciyaari doona atletico bilbao iyo eber atletico madrid ayaa la ciyaari doonta sevilla valenciana waxay u socdaali doontaa deportivo lacoronyo real batis iyo real madrid ayaa wada dheeli doonaa barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa oo iska leh siddeed iyo afartan dhibcood labaatan kulan oo ciyaartay atletico madridna waxay leedahay toddobiyo afartan dhibcood labaatan kulan ayayna ciyaartay kulan kale ayay maanta dheeli doontaa naadiga atletico madrid real madridna saddex iyo afartan dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa nageyntaa
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay jamaal daqiiqadaha inoo dhiman bal aan farsamayaqaankeenna ka codsado heesta aan dadka uga tegayno
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato dubinqaali iyo qalbiga yeexado dubinqaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeedan jira jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato dubinqaali iyo qalbiga yeexado dubinqaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira macaan ee faraanka iidlayare ayaa gunaanad u ahayd idaacadda iyadii subaxnimo oo halkan si wada jiraad kala socodsiinayeen cabdicasiis cismaani anigoo ah jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanayaa waxaan kaga tegaynaya heestaasi nabadgelyo xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
This program has come to you from the Voice of America, Washington.